beriga xuudiyiinta soo galeen cadan oo diyaaradaha bahaysigan ay raadsanayeen dad badan oo soomaaliya ku dhintay weliba intooda badan meelo kunturo ayagoo cadan ka cararaya ama cadan soo cararaya ayay bara kuntarola ku dhinteen ilaa afar boqol bay ku dhawaanayaan laakiin hadda dhimashada noocaasi ma jiraan haysata wax dacdarre la yidhaaho xaafadii basaatiin oo iyadoo dhan bilaacadaheedii iyo ciddii ka shaqayn jirta oo dhan meesha ka baxeen inta la ii sheegay aniga nafsadeeda dadkii guddiyo ay leeyihiin baan la kulmay odayaashii baan la kulmay qaar badan horaan usii maqlay niman wariyaal madax banaan oo soomaali oo meesha joogaa jira oo telefishinada soomaaliya wax u dira waraysiyo kala duwan oon ayaga la sameeyey waxay la ii sheegeen dadka soomaalideed ku dhintay inay afar boqol kun u dhaafayaan waxay waxay ii sheegeen in qaar ku dhinteen xudayda magaalada xudayda oo kuwa rabay inay u tahriibaan xaggaas iyo suudaan oo dooniya saaraa qaar waxay ku dhinteen magaalada cadan iyagoo soo gelaya control ay xuutiyiintu maamulayeen ayaa laba bas lagu duqeeyey